santabada saxaafadii shacabka koonfur galbeed usalaarne salaan kubacda salaan kubacda amaawirta taliska ciidanka dalaawiirta kubadi weetaa way dabarugdee taliska abta lixdanaad amaawirta ulaasa kubahaasi oo ah in ciidamada beledka isku dhex mushaaxayaano jihadii jeedin jihada kala gordo waayey maadaama militarigii is arooriyey oo lanka tirigali barooga lanka tirigali langaadi ilaa muirta ka higdee oona sheegahayna daraawiishta haani hora iyo haan dambe oo hata ka kubahi xarada alisalaamiya suum in iyo lankasta xariiska sugnaada xaradaas oo lanka tirigali in intii barti lanka tirigali gujiyow iyo beledka habkaas dareerahayaan lunka ogolaadana insha allahu tacaala amawirta una biyahayoona way waaha maadaama amniga ku shaqeeya magaalada boolis amni jii shaqeeyahayta una walaay garab ale kasiyaana laakiin in shacabka guriya dhahwooda oo afarta koona kumara waxa badka dhaafa koto walaas wala ogolaado maya ciidanka cusubna wala sheegana iyo xaradii oo ka ekaadaan haan horona taliska iyo meelo xawunti hata degayn in meelo kale hatimaarde oo si hatago guud hata unan qaadnay lanki ka tirsanahay nambaha laakiin laka araga si shaqadare waru gobolka aan kala dareero magaalada fiye haddaafe tilaabo lagu qaado bilaaheer taliya ciidanka daraawiishta koonfur galbeed soomaaliya awaamirtan taliska duldhikaay ama hakubati ma at ulajeedka lakuley
ujeedka lakuleey ma ataa magaalada amnigeela ka shaqeeyahaye ciidamada yaa ka tiri badadeen ogdo adiib hata ciidamo badan ah oo yaa kubahi tababar sida hata boolisti daraawiishti haani hordhaan roogi marka welilka xakameeyahay amniga maadaama meelihade gurika badadi adiib gordaas dhibaatadiis magaalada amniga weli shuqulka leeg boolista si amnigan ilaalida marka weli dhibaato sheenay militarigii oo sina maarade saas magaaladan roogi ciidamada daraawiishta haani hor iyo haani dambo iyo ka tirsanaan marka meelgorod kabadadii nabadmuku koheysa amaawirtaasna waa sidii oba daraawishi military walidanka daragaya furmo dagaalka insha allahu tacaala qofsinin degsinata daraawishaan walogaadoona waan siidaa ku sheegana way dabarooga in magaalada laku yaraayo ciidamada dhaqaajo haan cusubna xarada alisalaam iyo tika jaraan jaraan meelo fidikudirre iyo muqaayido hortiyo iyo walaagaas malan ogolaa doono bilaaheera amaawir umaha noobatiyo haani horana meel lama meel waysa degeyn ana goofguuda degeyn walaa goofguud ka tirsan bara mid lama saa fursugawaan insha allahu tacaala waljeeye aan kale oo inta roogo maarade taraska warshada roogoona meelo ka sugnaadeen idinkasta bartiis yaa lakontoreo bilaaheera un ogolaadana in magaalada dhanba guruleel nagata dhanka koybara magaalada magaalo dagaalka aale magaalo nabadow magaalo oo maarade amni ow marka amni daro suubaa ciidamadii ka badadi taas daraadiye haqa iyo iyo degmiinta habiyo ciidamada qaybta taliyaha qaybta lixdanaad janaal bilo habi dabarooga taris insha allahu tacaala ciidamada oo walaa staafana insha allahu tacaala weli aan ku tali doona koonfur galbeed ahaan madaxda staafkaas la jara qaabka lanjihi wasiir haafadi oo gudoomiyaha madaxdi iyo hoo xildhibaantaas nalala kuwaalin laakiin ciidanka aan staafka mahaana oo magaalada weliga dhexmajaa marka ogolaa doona si amniga boolistaasa la kugi boolista garabka siyaana oo daraawiisha weli kasugnaa doone xarunta linka taragali lagna ma ogolaa doona in ardayaan magaalada miilifadowla kumara miilifadowla kusaa magaalada magaalo oo maarade hobaada fiila magaalo oo dagaalku dareerka alasa ogolaadana ciidanka usugna intii barti linka taragali kujiyo xaradiyo kasugnaadeen shaksiyaadii walkasa dhiigora fasaxdaadi waana nabadkora haa usugna baro inuu shaldi diineen go-aaminiyeesha deganaan bilaa taliye weerar kore ciidanka daraawiisha qorsho oo landeji oo kaalinta amniga koonfur galbeed iyo ku qeyb qaadaan male saasashenas intii wadooyinka wareegan daraawiishta walowgii ururka daraawiishta intii lamaada boqol boolista hambana daraawiishta amniga gobolka ilaa sagaal barooda ku deganayd amniga subaasi way bedelay ciidamadii boolista subaayay oo yaha bedeleen amniga kuqeyb qaadadaasa hataba saaxata daraawiishii boolis wal shalayba ma meeloley maarata inasla jeedaan amniga guud ahaan military boolis iyo nabadsugud iyo daraawiish ba amniga guud ahaan waa wada shaqeeya laakiin walaay guda hoosba oo baa galaan wali waxay saaran boolista kolay kor-een saaran daraawiishta iyo militariga marka saasasheenasa in uu xarumo ciidamada amarna oo oo banaanka been insha allahu tacaala waqti dhow mafoogayaan daraawiisha makusugnaa doona gobolka weli in howlgal iyo iyo iyo- iyo militarigaba howlgal lan qorsheeyahay insha allahu tacaala sin lanku arsanintaas nabadiidka diinlaawayaalka ah oo sagiiri kibir kooban dhaafan culumihii caama koobanka dhaafane oo ismudiinka oo magaala diinta ka badaa insha allahu tacaala hana ka afjaraan walaay magaalo ana way lagu wareegi doona amni joog boolista unayna furmo hore dagaalka galaana marka inta qorshaas ku dhamaadasa in magaalada magaalo dagaal ninku weelna ciidamada xaddaafka ee lamba bartiska ka sugan wada camarkuu diibaana wayda wadarkii taliya qaybta lixda madoowla diibay haata u dareer ee taliya inka dambeyn adoo raalle ee dhowaantan ee fariisimo aysan ka latin goofgaduud yaa al-shabaab weerar ka qaadi dagaal xoogan yaa meelo ku dhihi daraawiishta doorsi a ku dheeli dagaalkaasi dagaalka dara dagaalka meelo waraysi ku suganaayo ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ee ku tirsan qaybta lixdanaad urur kumid ah dagaal geesiyaal heeyaha rigaas inta dhimatin ilaahay naxariis inta dhaawac ilaahay fiyaaway dagaalkaas culus si toos ayaa lala dagaalamay nimanka diinlaawayaalka ahaayey doorkuna ku qaadanayna maahana maadaama uuna madaaficiidin daraawiisha meelinka suganayna dhibaatadana oonu dhanba kamid haysan in la dagaalamay nimantaas diinlaawayaalka gurmudka inka horreeya deg deg ahay oo meelaseedii daraawiishii boolis ahayn waana dhibaato badan oo madaas hakuwajahanayti ya ya ya ya kubaajin ilaahay hajiya kubaabas laakin uni kubaajini isla mar ahaantaas go-aan qaadani daraawiish ciidamo ku tirsana iyo hata meelo kasugun degayn ilaa shalay ilgeeka wada saadaan hadda marka ciidamada waayigoob guud ka sugan xooga dalka soomaaliya dalka lixdanaad iyo ciidamada daraawiista ee dowlad goboleedka koonfur galbeed lamaadaba ka sugan goob guduud insha allahu tacaala nimantaas lama caarigan malinku murugow lan kasta oo muwaadin ah oo muslim ahna shacab iyo askar ratiyoba wali lanka baaqay in miloolaskula wada jeedo oo nimantu nafla caariga barabagaanka heri jisa toos ee lan la dagaalamo dalkan lanku xoray wallahi dalka waaba lanayn dhimina muxuroowow kanwaardi oo telefoonka la andira nusay dirisiiso nusay dirisiiso isku dhaafa unu wali noogohana ka daraawishaan in unu xurayna deegaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed meelo fara ku tiriska iyo kalanta kaa insha allahu tacaala waana qol aragi doono bilaaya kaasina waa